Munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada Burtinle iyo madax ka socotay hay'adaha Fowesm iyo Dayconiga ah ayaa ahayd mid maamulka degmada uu kula wareegayay xarunta tababarada beeralayda degmada Burtinle. Xaruntan ayaa ah greenhouse qorshuhu yahay in sare loogu qaado aqoonta beeralayda degmada Burtinle iyo nawaaxigeeda. Shukri jaamac oo ka socotay hay'adda Fowesm ayaa ka waramaysa ahmiyadda xaruntan.
haddii greenhousekan wax yar aan ka bixiyo tusaale aan ka bixiyo ee greenhousekan waxa weeye waa center ee training waaye greenhouse center training waaye waxaana loogu talagalay dadka beeralayda ama dhalinyarada in lagu tababaro oo tababaro lagu siiyo Ee, labadii kun iyo labaatan iyo labadii markii la dhisay ee greenhouseka intaan la dhisin ee waxaan la la la fariisanay ee maayarka ee markaas joogay ee degmada Burtinle ee waxaan u sheegnay inaan rabno greenhouse inaan dhisno ee wuxuu noosh waxaan ka codsanay maadaama xagga garoowe ay wasaaraddu ay bixisay beeraha ay bixisay dhul inay ay bixiyaan dhul ay bixiyaan een een een maayarka uu bixiyo ee 2022 labadii markii aan dhi- aan- aan saa sameynay kadibna waxaan isla isla fiirinay dhalinyarada ku habboon oo la tababari karo waxaana ay dowladda hoose ay soo salati garaysay ee 15 arday oo dhalinyaro ah oo ah qaarna ay yihiin dad beera markaas raba inay be- beero galaan qaarna ay markaas yihiin dad waxbartay laakiin aad u danaynaya beeraha shan iyo tobankii ar- arday ee la tababaray ee barnaamijka markii greenhouseka la sameynayay maadaama aalad cusub loo gudbay oo casri ah beerasho casri ah la bilaabay waxay ahayd ballantu in traininga lagu trainigareeyo centerkan dhalinyaradaas cusub oo lagu trainigareeyo ee maxaan ku dhaha beerashada casriga ah ee markii dhalinyarada lasoo qaatay ee casharadooda waxay iskugu jireen tababaradooda laba qaybood bay ahayd qayb practical ah hadda waxaa nala jooga xildhibaanka kolle hadhow casharada ay qaateen wixii ka hadli ka hadli doona iyo qayb ee field field training ah oo lagu tababarayay ee greenhouseka ilaa greenhouseka markii la la aas aasay bilowgiisii ilaa dhismihiisii ilaa ciidda si loo dhigayo ilaa tubooyinka biyaha lagu waraabinayo ilaa dhammaad bilow ilaa dhammaad waxay ku qaadanayeen tababar bay ku qaadanayeen iyagoo step step loo siinayo taasina waxay inay bartaan greenhouseka muxuu yahay iyo sidee loo beeraa iyo habka casriga ee beerashada Een, shan iyo tobankii arday ee la tababaray maasha allah aad iyo aad bay wax weyn bay isku iska bedeleen waxayna samaysteen ba- ee, maxaan ku dhahaa waxay samaysteen een, een, iskaashatay samaysteen Axmed Cabdirasaaq gudoomiyaha degmada Burtinle ayaa ka mahad celiyay xaruntan loo hirgeliyey.
hay-adda fawas oon kala wareegeynaa green housekan oo muddadii saddexdii sano u dambeysay shaqaynayey Een, runtii waxaan uga mahad celinayaa shaqadii ay degmada burtinle ka qabanayeen kana hayaan hadda oo ay ugu horeyso eh, tababarka eh, dhalinyarada iyo eh, beeraleyda iyo kusoo kordhinta in cilmigan casriga ah wax loo beerto oo ah si kooban haddana idiin muuqda oo tuubooyinkii iyo qudaarta eh, maalinlahayo eh, noocyada biyaha xataa loo yaraynayo tilmaamaysa Een, balbaladan weyn oo beertiina lagu abuurayo Een, runtii wax way soo kordhinaysa Een, waana cilmiga casriga ah ee beeraha marka habka casriga ee wax loo beerto inay ku tababareen eh, degmadii qeyb ka mid ah Een, haddana u maalgeliyeen oo ay u dhiseen meeshii degmadu ay ku bixin lahayd ama degmadu ay yeelan lahayd inay tababarka beeraha lagu qaato hay-adda fawerson waan uga mahad celinaynaa Xaruntan oo aad loo qarabeeyey ayaa wax badan ka bedeli doonta aqoonta beeralayda degmada Burtinle ee gobolka Nugaal.